aad baa umahadsan tahay runtii siyaasada caafimaadka dalka soomaaliya waxaa kale golaha wasiirada ay mariyeen waxa waaye waa laba siyaasadood mid waxa waaye siyaasada caafimaadka dalka soomaaliya iyo siyaasada daawada ee dalka soomaaliya markii haddaan uhormaro siyaasada caafimaadka dalka soomaaliya runtii waxaa laga shaqeynaya muddo runtii laba sano ah waxaana muhiimada u weyna ee waxa waaye in la helo siyaasad ageysa runtii adeeg caafimaadka dalka soomaaliya taasoo muhim u ah qofka soomaaliga ah iyo dhammaanba bulshada soomaaliyeed ee kala duwan siyaasadan caafimaadka dalka soomaaliya waxay ku saleysan tahay runtii lix tiir lixdaas tiir oo runtii kale ah tiirka ugu horeeya bixinta adeega ama service delivery waxaa loo yaqaano oo la xiriiro heer gobol heer degmo iyo heer tuulo qodobka labaad oo tiirka labaad ay ku saleysantahay siyaasadan daawada caafimaadka soomaaliya waxa waaye xirfadlayaasha caafimaadka maxay noqon doonaan heerarka kala duwan ee loo baahan yahay inay noqdaan ama tiirka saddexaad waxa waaye maareynta iyo hogaaminta siyaasada caafimaadka dalka soomaaliya oo ah runtii governance waxa loo yaqaana qodobka afraad daawooyinka laga maarmaanka ah maxay noqon doonaan iyo daawooyinka loo geliyahay in laga helo m c h muxuu noqon doonaa muxuu noqon doonaa cusbitaalka muxuu noqon doonaa xarumaha referalka ah qodobka shanaad ama tiirka shanaad uu ku salaysan yahay waxa waaye nidaamka maamulka macluumaadka caafimaadka iyo qodobka lixaad u dambeeya oo ah maalgelinta caafimaadka waa qodobo muhiima markaynu dhegaysanay dhaqangelintoodana wasaaradda ayaa laga sugaya bal markaase dhanka daawooyinka jaleecno sida aynu ognahay daawooyinka dalka soo gala maaha kuwa markaasi la kaantarooro ama la xakameeyo cid kasta waxay rabtay dalka soo gelaysaa xataa daawooyin dhacay baa suuqa yaala sidaad arrintaas ula macaamilaysaan aruntii wasaaradda caafimaadka soomaaliya waxay usbuucan hadda aan ku jirno ay launch garaysay sheebaarka dhexe ee soomaaliya sheebaarkaas dhexe ee soomaaliya runtii waa la qalabeeyey hay-adda waxaa naga caawisay w h o sheebaarkaas wuxuu maanta awood u leeyahay inuu baaro tayada daawada dalka soo galayso waxaan is leeyahay siyaasadda daawada waxay kusoo aaday xilli wasaaradda caafimaadka ee awood u yeelatay in sheebaarka dhexe ay howlgeliso awoodna hadda u leedahay in ay kontaroolsho wagartay daawooyinka dalka imaanayo markaan ka tagno waxaynu ognahay mudane agaasime dee waxna waa wax la sugi karo waxna waa wax u baahan in markiiba wax laga qabto tusaale ahaan dadku iyagoo buka oo tabaalaysan oo waxbaan gacanta ku hayn bay tagaan xarumaha sida gaarka loo leeyahay ee dadka lagu daweeyo dawooyin khaldan baa la siiyaa mararka qaarkoodna waxaaba dhacdaa in dadka markaasi hawshaasi fulinaya ay dawooyin iyaga farmashiyada ay leeyihiin ay u diraan oo xataa aan ahayn dawadii loogu talagalay qofka bukaanka oo dhibaato ay kasii qaadaan daway raadinayana belay ka qaadaan arrintaasi waa arrin muhiime goorma ayaad wax ka qabanaysaan dadkuna cabashay ka muujinayaan wasaarad ahaan markii loo fiiriyo runtii aad baa umahadsan tahay waxa waaye siyaasadan daawada waa siyaasad u baahan runtii qeybo badan oo in laga qeyb geliyo waxa waaye fulinteeda ma aha wasaaradda caafimaadka bas wax u baahan inay fuliso waxay u baahan tahay in sharcigii loo helo waxay u baahan tahay in ciddii ku xadgudubto ama ciddii daawo dhacda keento in tilaabo laga qaadi karo marka hadda waxaan waxa waaye inaan bishaan ka shaqeyno inaan dadkii daawaleydii ganacsatadii intaan u wacno ay ku wacyigelino wixii hore in loo gudbayo laakiin maanta ka dambeeyo maraba siyaasadan in la hirgeliyo inaan qaybihii kala duwanaa ee dowladda ay ka kooban tahay ee dhinaca fulinta hadday tahay inaan ayagana runtii aan qeyb ay ka noqdaan hirgelinta siyaasaddan daawada dalka soomaaliya dhibaatooyin badan way jiraan waxaan hubnaa aan ogna waxa waaye inta xabadda ay dishay waxaa ka badan runtii inta u dhimatay daawo qaldan ee cuntay ama raashin dhacay ee cuneen